mudanaha dhadhaab maxamed daahiye ducaale oo muddo toban sano ah xildhibaan ka ahaa deegaankan islamarkaana hadda xilka kasii degaya ayaan weydiiyey waxyaabaha u qabsoomay tan iyo markii xilkan loo doortay sanadii laba kun iyo saddexiyo tobankii markaan xilkan aniga aan u soo istaagahay waxyaalahan waqti ayada ka jireen oon u haminahay waxaan kudhihi kara boqolkiiba sagaashan waan qaba waxaan xasuusanaa markii koowaad oo xilka aan u soo jeestay oon ruuxil baan rabaa oon dadka ka qaada ra'yi ahaan aan ku wareegay deegaankan waxaan weydiinaya maxaa dhibkiinaa waxay ugu dheen dhibaatadan u weyn namber on ilaa namber ten wuxuu ahaa kibaandhe kibaandhe yuu ahaa runtii tobankaas sana kibaandhe waan ku guulaysana maanta waxaa nasiib ah xafiiskaas quruxda badan meesha ku yaalla waa xafiiska kibaandhaha iyo warqadda dhalashada dhaadhaab waxay noqdeen dad wadani ah oo macnaha sharciga helay waxaa kaloo dhib jiray dad fara badan baa fara qaxooti galeen ayadana waxaan ku faraxsana maanta ayadana tillaabadii koowaad inaan qaadnay oo ilaa dhowr iyo toban kun hadda laga bixiyey farihi qaxootiga inkastoo la ogahay ayagoo badan inay weli faraha qaxootiga ku jiraan arrimaha biyaha tacliinta ammaanka iyo kabaandhada ayuu sheegay inuu wax badan ka qabtay muddaduu xilka hayey deegaankan waxaa kaloo jiray dagaal oo biyo laisku laayo oo oon ah waxaan ii sheegi deegaankan biyana hawlo badan baan ka qabannay runtii ilaahay baa nagu guuleeyey hay-adaha samafalka u n c r iyo islamic relief of kenya iyo hay-ado kaloo fara badan oo intay joogaan iyo deeqbixyaal kale inay ceelal fara badan noos waxaan qiyaasaynaa ilaa soddon ceel inay laga suray deegaankan hadda u dambaysana walbank yaa ceelal fara badan naga surtay deegaankan sida hadda meelaha meesha la dhaho lixsheel sheebta cad bulamaka meelahaasoo kale runtii marka iyo kuwo kaloo fara badanoo la hagaajiya sida hadda sareedo oo kale oo halaawsanaa marka biyana wax badan baa laga qabtay tacliinta wax badan baa laga qabtay iskuullada waan kordhinay secondary iskuulyaasha markaan immaanahay waxay ahan saddex keliya dhadhaab secondary school kulan secondary school iyo dheertu gaals laakiin intaan joogay waxaan ku daray xaaji idris xaaji idris maanta waxaan ku faraxsanahay waa iskuul kaamilan oo class form one ilaa form four macnaha biyo wuu leeyahay laboratory wuu leeyahay i c t wuu leeyahay inkastoo dhiya iskuulya hadda maanta baas baan u gadnay iskuulka waan ku daray iskuulka hadda liwaayo aan ka furnay liwaayo secondary school asagana hadda waa la furay waxaan kaloo furnay dhamaajaalada secondary school waxaan kaloo hadda aan furi doona insha allah la furi doonaa nasiib secondary school asagana waa la furay iyo iskuulka la dhaho wuxuu bogaadiyey juhdiga uu ku bixiyey waxbarashada oo miro dhalay sida uu sheegay
maya cali kunne secondary school oo asaga hadda qabyo ah xagga primaryga shaqo badan baa laga qabtay waxaan aad ugu faraxsanahay tacliinta hawshii aan gelinay hawlgalkii aan gelinay ardayda maanta inaan dhihi karno maanta waxaan ku faraxsanahay saddex boqol iyo siddeetan iyo afar arday oo reer dhaadhaab deegaankan ka ayaa u socotaa jaamacad wakhtiga horena lama heli hataa halkoon runtii maanta macnaha waa arrin wanaag fara badan baa la gaaray waan ku faraxsanahay iskuullada hadda waxay helaan b c plus c stan kulligoodba hadda way baaseen dhanka kale mudane daahiye ayaa sheegay inuu dadaal badan ku bixiyey sidii loo furi lahaa xuduudka uu la wadaago waddanka soomaaliya balse aysan hirgelin arrinkaasoo dowladda ku dhaliilay waxaan kaloo aad ugu dagaalnay xuduudka in la furo waxaan aad uga xumahay war hadda aan leey dowladda kenya waan ku dhaliilahay dowladda kenya waxay xoog saartay inay qaad la furo qaad in la furo qaad waad ogtihiin waxaa beeraa nimankaas degan mount kenya meero waa beeraa annaga xaduudka deganeenna xaduudka in loo furo waa la diiday runtii waa arrin nasiib darre dowladda kenya waxaan leenahay xaduudkan ha la furo wax badan baa ku hagaagi maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab